komishanka doorashooyinka maamulka somalilan ee ururka saxufiyiinta sooja ayaa magaalada berbera tababar ugu daafuray in ka badan saddex boqol oo saxufiyiin ah kuwaas oo ka howlgeli doono doorashooyinka maamulkaasi tababarkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu qaadan doonaa cashiro la xiriira qaabka loo tabiyo doorashooyinka iyo nidaamka ugu wanaagsan ee loo gaarsiin karo bulshada suduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka saaxiil cabdisalaan xariir sheekh cusmaan ayaa ka warbixiyay muhiimada tababarka tababarkani oo ku saabsan habtaniminta wararka xilligan xasaasiga ah ee doorashooyinka tababarkan waxaan jecelahay ama aan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan wariyaashiina ka soo qayb galay uu wax badanna ka tari doono mihnadiinana ku dabikhi doontaan xilligan lagu jiro xilligan doorashooyinka lagu jiro ee xasaasiga ah qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay tababarka ayaa bogaadiyey iyagoo suxufiyiinta kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarkan maadaama wararkaaynu tabinayna ay ka qayb qaadan karaan in colaadi hurto iyo in layska hor yimaado sidaa awgeed baa warbaahinta ay muhiim u tahay in wakhtigan aqoontoodii ay ku dabaqaan tababarada noocaana si dee dadkooda iyo dalkoodana ay u badbaadiyaan waxaa iman karaa sida mararaba dhacday in wariyaasha qaarkood natiijada ay ka degdegaan in waxyaabo dadka iska horkeeni oo kale ay tabiyaan marka maadaama wacyigii bulshadana uu koray aqoontii warbaahintuna ay kortay oo waqti casriga waqtigan aynu marayno tababarkan uxunbuu daarnaa un sidii warbaahintu ay uga digtoonaan lahayn arrimaha halista ah inagoo aqoonteenii suxufinimo ku dabaqayna teenii gaarkaadna ku dabaqayna agaasimaha iyo gudoomiyaha warka suxufiinta gobolka saaxiil iyo xuuto iyo mas-uuliinta kale ee wasaaradda cabdisalaan iyana aad ba mahadsan yihin dhammaanti wada salaamaya markaa mihnadda saxaafaddu maadaama ay tahay ta doorka ugu weyn ku leh arrimaha doorashooyinka runtii tababarkan waxaa laga fulinayaa gobolada dalka oo dhan qaarna waa laga soo fuliyey gobolka saaxil maanta laga fulinaya gobolada barigana waa laga fuliyey ujeedadoodana waxa weyaan in warbaahinta la baro mas-uuliyadda ka saaran sidii ay doorashada soo socota iskaga saari lahaayeen xil aada u weyn sidii ay u baajin lahaayeen ama ay uga hortegi lahaayeen wararka been abuurka ah iyo wararka la sameeyo ee aan jirin kuwaasoo saamayn ku yeelan doona natiijada doorashada markaa maadaama aad tihiin cidda ugu muhiimsan ee lagu tiirsan yahay warkooda gaar ahaan wakhtigan doorashooyinka waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan markaasi dad aqoon u leh dad faham badan u leh dad xeerarka doorashooyinka si fiican uga dharagsan iyo xogahay xambaarsan yihiin islamarkaana noqon kara markaa wariye mas-uula wariye daljaacayl ku jiro wariye dhexdhexaada iyo wariye qaadi kara mas-uuliyadda ah markaas in warkiisu ay noqdaan warar lagu kalsoonaan karo oo bulshada wax fiican usoo gudbin doona tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona badqabka iyo habsami u socodka howlaha tabinta doorashooyinka maamulka somalilan